assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal iminkana waxaad ku soo dhowaataan dersigii aadaab almucalimiin iyo fadiilatu asheekh cazaam ballantan waa inaan ka wada faa'iidaysanaa insha almowla بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد xalqadan xalqadii ka horreysay iyo tii ka horreysayba waxaynu ku soo marnay taariikh kooban oo ku saabsan dugsiyada qur-aanka ah iyo maraaxishay soo mareen muslimiinta dhexdeeda waxaa kaleynu soo sheegnay taariikh kooban oo ku saabsan marxalaaxisha ay soo mari jireen soomaaliya ama geeska afrika dhexdiisa waxaynu maanta insha allahu tabaaraka watacaala iskortaa ku sameynaynaa mucalimiintii ugu caansanaa ee qur-aanka dadka bari jiray laga soo bilaabo saxaabada iyo intii ka dambeysay saxaabada rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa mucalim u ahaa alrasuul moxamed sala allahu calayhi wasalam ayaa u ahaa oo almucalim alawal waxa weeyaan waa rasuulka moxameda calayhi salaatu wasalaam weeyaan alraciil alawal ama aljiil alawalna waxaa soo saaray waxa weeyaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa soo saaray jiilka markaa rasuulka uu soo saaray ee jiil lqur'aan loo yaqaano aljiil alfariid waxaa ka mid ahaa dad ku caanbaxay inay dadka qur-aanka baraan kitaabada baraan ayaa ka mid ahaa ajiyaashii iyagu ay soo saareenna waxaa ka mid ahaa dad iyaguna qur-aanka dadka bari jiray ayaa ka mid ahaa haddaynu saxaabada qaar ka soo qaadanno dadkii saxaabada ahaa ee qur-aanka dadka bari jiray waxaa ka mid ah cubaadata bnu saamit radia allaahu canh oo saxaabi ansaariya saxaabigani ahlu sufah oo dadkii masaakiinta ahaa ee masaajidka rasuulka degana ahaa ayuu qur-aanka iyo kitaabada iyo qoraalka uu bari jiray isagoo naftiisa ka waramaya wuxuu leeyahay callamtu naasa min ahli sufa alkitaabata waalqur'aan dad ahlu sufaa ka mid ah ayaa waxaan baray qur-aanka iyo qaabka wax loo qoro ayaan baray marka dadkaasuu bari jiray cibaada radia allaahu canhu uu bari jiray waagii dambe ee khilaafadii cumar bn khadaab radia allaahu canhuna cumar radia allaahu canhu cibaado wuxuu u diray shaam ayuu u diray hal shaqana uu ugu dirayo dadka inuu qur-aan ka baro cilmigana uu baro ayuu ugu diray saxaabigaas saxaabiga labaad ee macalinimada ku caanbaxay waxaa weeyaan abaan ibnu saciid ibnu alcaas radia allaahu canhu rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa nin ka mida saxaabadiisa u dhiibay oo saxaabigii la odhan jiray wardaan oo awow ahaa ninkaa sheekhaya caanka alfuraat ibnu yaziid ibnu wardaan markuu muslimay ninkaas wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam u dhiibay abaan ibnu saciid ibnulcaas ayuu u dhiibay wuxuu ugu dhiibayna waxay ahayd inuu qur-aanka soo baro uu ka dhiso ayuu ugu dhiibay mucalimka qur-aankuna waxaa laga yaabaa qof inuu qur-aan baray waxaa laga yaabaa laba inuu baray waxaa laga yaabaa dad fara badan inuu qur-aanka baray ayaa laga yaabaa mucalimiintii saxaabada waxaa ka mid ahaa muscab ibnu cumayr oo macruufa oo aynu wada naqaano rasuulku calayhi salaatu wasalaam beycat alcaqaba aluulaa markay dhacday oo rasuulku u soo diray magaalada madiine ayuu u soo diray oo saxaabadii ansaarta ahayd ee beycat alcaqaba aluulaa beycada la gashay rasuulka ayuu ku soo diray wuxuu ugu soo diray waxa weeyaan laba shay labadaa shay waxay haayeen inuu qur-aankana baro salaadana uu tukiyo ayay haayeen muscab bnu cumayrna radia allaahu canhu tadxiyo maa bacdaha tadxiya ayuu muujiyey intii yareyda uu joogay oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka soo horeeyeyna waxa uu gaadhsiiyey reer madiina inuu guri walba islaamka u galo guri walbana iyadoo qur-aanka in ka mida laga yaqaano ayuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu soo galay magaalada madiine uu soo galay waxaa kaleoo macalimiinta ka mid ahaa saxaabada abu muusa cabdulaahi ibnu qays ibnu sulaymaan alashcari ayaa ka mid ahaa abuu muusa alashcari ayuu caanku ku caanbaxay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu u diray yaman ayuu u diray wuxuu yaman rasuulku calayhi salaatu wasalaam ugu diray dadka qur-aanka inuu baro ayuu ugu diray amiirna wuu ka ahaan jiray nin aada u cod macaanna uu ahaan jiray oo codkiisu aad iyo aada u macaanyo qur-aanka markuu akhrinayo waxaana dhacday mararka qaarkood rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo tukanayay inuu dhegeystay weliba aada ugu raaxaystay ayaa dhacday mar dambe oo uu rasuulku u sheegay inuu dhegeysanayay xalay qur-aankiisa oo codkiisana aad ugu bogay oo uu ku yihi rasuulku waxaa lagu siiyey mismaaran min mazaamiiri aali daa'uud wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam oo muuse wuxuu ku yidhi haddaan rasuul allow aan ogahay inaad i dhegeysanaysid laxabartu laka taxbiiran codkii shale cali aad iga dhegeysanaysid mid ka macaan baan kugu akhrin lahaa saxaabada mucalimiinta noqday waxaa ka mid ah mucaad ibnu jabal radia allaahu canhu oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam magaalada make markuu furtay isaga iyo cataa bnu asiid ayuu magaalada make ku reebay cataa baa waali ka ahaa saxaabigan mucaadna waxaa loo reebay dadka inuu diinta baro qur-aankana uu baro ayaa loo reebay cataabna wuu la shaqaynayay rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii dambena wuxuu u diray mucaad yeman ayuu u diray laba shaqo ayaanu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu u diray wuxuu mucaad ahaa radia allaahu canhu qaadi ayuu ka ahaa wadanka yeman ayuu qaadi ka ahaa waalina qeyb ayuu ka ahaa shaqada kale uu qaban jiray waxa weeyaan ummadda ayuu qur-aanka bari jiray shariicada islaamkana wuu bari jiray waanu kala xukumi jiray macnaha mucalimiintii saxaabada waxaa ka mid ah camar ibnu xasam ibnu xasmin alkhasraji annajaari ayaa ka mid ah radia allaahu canhu rasuulku calayhi salaatu wasalaam meesha najaraan la yidhaahdo ayuu u diray laba shaybuu u diray rasuulku calayhi salaatu wasalaam dadka inuu diinta baro qur-aankana u baro waxaa ka mid ah mucalimiintii saxaabada waxaa ka mid ahaa ee qur-aanka dadka beri jiray cabdullaahi ibnu saciid ibnu alcaas alamawi ayaa ka mid ahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam magaalada madiine isagoo jooga ayuu wuxuu rasuulku amray inuu dadka qoraalka uu baro waxaana la leeyahay cabdullahi ibnu saciid wuxuu ahaa nin aada u far qurux badan ayuu ahaa khadka iyo qoraalka ayuu dadka beri jiray qofkii dee qoraalka iyo khadka bartana waxaa u sahlan maxay inuu qur-aanka barto way u sahlan tahay oo qur-aankeenna markaynu fiirino aayaadkii ugu horreeyey ee soo degay waxay dadka ku dhiiri gelinayaan waxa weeyaan waa alkitaaba waalqiraa'a weeyaan iqra' bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra' warabuka alakram aladii callama bilqalam callama alinsaana maa lam yaclam marka diinkeenu muxuu yahay waa diin alqiraa'a waalkitaaba weeyaan laakiin dad umiyiina ma yaqaano oo waxba akhrinahaynin ma yaqaano haddaynu intaa ka soo gudubno waxaa jiray culimo ku caanbaxday inay mucalimiin ahaayeen ku caanbaxday waxaa ka mid ah cabdullaahi ibnu alxaarif ayaa ka mid ah mucalim buu ahaan jiray waxaa ka mid ah qabiisa ibnu du'ayb ayaa ka mid ah mucalim ayuu isaguna ahaan jiray waxaa ka mid ah culimada mucalimiinta ahaan jiray addaxaak ibnu musaaxim ayaa ka mid ah oo hore waxaynu soo sheegnayba inuu lahaan jiray dugsi weyn oo saddex kun oo arday ay dhigato oo ardayda markuu kaantaroolayo uu fuushanaan jiray dameeruu fuushanaan jiray waxaa ka mid ah raggii mucalimiinta ahaa ee soo maray inay mucalinnimo iyo dugsi qur-aan soo qabtaan alimaamu zuhri raxmatullaahi calayhi ayaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa cubayd ibnu mahraan ayaa ka mid ahaa cubayd almukatib baaba loo yaqaana ama almuktib macnaa waa mucalim saasuu ku caan yahay waxaa ka mid ahaa raggii ku caanbaxay mucalinimada ee culimada ahaa xusein almucalim ayaa ka mid ahaa way tiro badnaayeen ragga culimada ahaa ee dadka qur-aanka bari jiray ee mucalimiinta dugsiyada fadhin jiray waxaa ka mid a ibnu abidunya ayaa ka mid ah waa sheekh caana oo kutub badan iskale weeyaan raggii mucalimiinta waxaa ka mid ahaa abu cubayda alqaasim ibnu salaam imaamka mashhuurka caanka saaxib almusanafaat ee kitaabkan yadha hadda mashhuurkeedka wada yaqaanaan alimaan li abi cubayd iskale ayaa ka mid ah waxaa dee caana oo la yaqaanaa abu cabdiraxmaan assulami raxmatullaahi calayh ayaa ka mid ah toddobaatan sano ku dhow ayuu qur-aanka dadka barayay waxaa ka mid ah cataa ibn abi rabaax ayaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa cabdulkariim ibn abilmukhaariq abu umaya ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah xabiib almucalim mowla macqal ibnu yasaar ayaa ka mid ahaa rag tiro badan oo noocaasa ayaa waxay ahaan jireen rag qur-aanka dadka bara ayay ahaan jireen mucalimka qur-aanka marka ah waxaa aabbo u ah oo qudwo u ah dadka waaweyn ee saxaabada ah ee taabiciyiinta ah ee culimmada waaweyn ee adilada ah ayaa qudwo iyo uswo u ah macalinka qur-aanku marka markay maadaamay dadkaasi ay u yihiin horseed waxaa la rabaa inuu yeesho dhaqankii dadkaasi ay lahaayeen inuu yeesho ayaa laga rabaa si markaa natiijo fiican ay u soo baxdo isaguna aakhiro darajo fiican uu gaadho inta haddaynu ka soo gudubno waxaynu waqfo yaro kooban ku samayn doonaa kitaabkaaynu akhrin doono oo loo yaqaano aadaabu almucalimiin kitaabka waxaa iska leh moxamed ibnu saxnuun almaaliki oo geeriyooday laba boqol iyo konton iyo lixdii hijiriyada geeriyooday kitaabka waxaa la alifay qarnigii saddexaad ee hijiriyada ayaa la alifay kitaabku wuxuu kow u yahay ama bidaaye u yahay kutubtii laga alifay mucalimiinta iyo ardayda dugsiyada qur-aanka dhiganaasa iyo qaabkay u shaqaynayaan iyo aadaabta iyo akhlaaqiyaadka looga baahan yahay kitaabka haddaynu fiirino waa kitaab yaroo kooban oo aan weyneyn laakiin waa mufiidun fii baabi oo qof kasta oo mihinada tacliinta ka shaqaynaya anfacaya weeyaan kitaabka haddii lasoo khulaaseeyana waa kitaab masaa'il ka kooban weeyaan waa masaa'il tarbiya tacliima ka kooban weeyaan qaabkuu ku yimina waxa weeyaan sheekhan kitaabka iskale ee moxamed ibnu saxnuuna ayaa weydiiyey su-aalo aabbihii oo saxnuun la yidhaahdo oo isaguna geeriyooday laba boqol iyo afartankii hijiriyada sheekhaasoo markaa nin maalikii ahaa oo nin caalim ahaa ayuu su-aal ahaan u weydiin jiray oo aabbihiiya kadibna su-aalihii iyo jawaabahoodii ayuu sheekhani kitaab uu ka dhigay kitaabka waxaa ku yaala masaa'il tiro badan oo ku tacalluqa mucalimiinta iyo waajibka u yaala oo ay ka mid tahay ardayda iyo qur-aanka siday u barayaan aadaabta iyo sida u ta'diibinayaan si markaa ay aakhiro ay uga badbaadaan su-aalaha ka imanaya haddii jawaab loo waayo dhibta ka dhalansa kitaabka waxaynu ku dhex arki doonaa waxyaalaha ay sunnaha tahay in ardayda la baro laakiin macalimka waajib ku ahayn waxaa kaloo kitaabka aynu ku arki doonaa duruqdii ardayda wax loo bari jiray qur-aanka loo bari jirayna waynu ku arki doonaa waxaa kaloo aynu kitaabka dhexdiisa ku arki doonaa tacdiibinta iyo garaacista iyo axkaamta ay leedahay ayaynu ku arki doonaa waxaa kaloo kitaabka dhexdiisa inoogu iman doontaa masaa'il ku tacalluqa mucalimka iyo ujrada uu qaadanayo ku qaadanayo tacliinta uu baraayo qur-aanka dadka uu baraayo waxaa kale oo aynu kitaabka dhexdiisa ku arki doonaa aadaabta iyo akhlaaqiyaadka looga baahan yahay waalidka iyo mucalimiinta marka cilaaqa yeelanayaan ama si kale haddii loo dhigo cilaaqada ka dhaxaysa waalidka iyo mucalimiinta iyo masaa'il ku tacalluqa ayaynu insha allahu tabaaraka wa tacaala aynu ku arki doonaa alkhulaasa markii lasoo khulaaseeyo marka kitaabku isagoo yar oo aan weyneyn haddana waxaa ku yaala masaa'il badan oo faa'iido badan ayaa ku yaala masaa'ilkaas iyo faa'iidadaas ku taallana waxa weeyaan waa shay mucalimka dugsiga qur-aanka fadhiya u iftiimin doonta biidnilahi tabaaraka wa tacaala qaabkuu ilmihiisa u tarbiyin lahaa qaabkuu barnaamijta cilmiga uu ku baraayo ama tacliinta uu ku baraayo ama qur-aanka uu ku baraayo uu diyaarsan lahaa u samaysan lahaa iyadoo sharciyeysan culimmada muslimiintuna ay ka hadleen biidnilaahi tabaaraka wa tacaala kitaabka markaynu dhex galno ayaynu arki doonaa inta haddaynu ka soo gudubno waxaynu rabnaa tarjamo kooban in aynu ka bixinno sheekha la yidhaahdo saxnuun oo sheekha su-aalaha la weydiinaya haddaynu sheekha magaciisa ku horeyno waa cabdusalaam ibnu saciid ibnu xabiib ibnu xasaan ibnu xasaan ibnu hilaal ibnu bakaar ibnu rabiica attanuukhi alkhayrawaani almaaliki magacaas ayuu leeyahay waa sheekhii maqaaribada maalikiyada laqab iyo naanays buu leeya ku aanbaxay oo naanaystaasi waxa weeyaan waa saxnuun weeyaan aabbihii maanaa awowgii ayaa waxaa la ohan jiray saxnuun ayaa la oran jiray saasaa markaa uu ugu aanbaxay magacan naanaysuu lahaan jiray awowgey ayuu qaatay saxnuunkuna markii la tarjumo af soomaali loo tarjumo waa shimbir yar oo maqrib ku badnaan jiray ayaa la oran jiray saxnuun la oran jiray shimbirkaana saxanuun waxaa loogu bixiyey wuxuu ahaa shimbir kuleyl badan oo dagaal badan ayuu ahaan jiri sheekhan marka awowgii oo saxanuun la oran jira wuxuu ahaa nin kuleyl badan oo xido leh ayuu ahaan jiray saasaa markaa loogu bixiyey naanaysta loogu bixiyey sheekhan saxanuun la yidhaahdo raxmatullaahi calayhi wuxuu ahaa nin caana oo culimadii maqaaribada weliba gaar ahaan maalikiyada agtooda nibraas u ah ayuu ahaan jiray kuyadiisa waxaa la yidhaahdaa abu saciid ayaa la yidhaahdaa wuxuu dhashay sheekhaasi sanadkii boqol iyo lixdankii hijiriyada ayuu dhashay waana waa qarnigii labaadee hijiriyada ayuu dhashay sheekhaas wuxuu leeyahay arday tiro badan oon la soo koobi karin ayuu leeyahay oo cilmiga ka qaatay waxaana ugu caansan wiilkiisa oo maxamed ibnu saxnuuna waxaa kaloo ka mid ah ibnu baqiyo ibnu makhlad ayaa ka mid ah saciid ibnu namir alkhafiqi alilbiiri ayaa ka mid a iyo culimo kale oo tiro badan ayaa ka mid ah haddaynu waxay ka sheegno caqiidadiisa saxnuun raxmatullaahi calayhi wuxuu ahaa nin caalima oo salafiya oo saaxibu sunnatin watibaacin ah ahlubidaca iyo ahlulawaagana aad iyo aad ayuu u necbaa waanu caydhin jirin berina wuu ka ahaa waxaa dhacday in isaga laftiisa lagu imtixaamay masalatu khalqi alqur'aan oo culimo badan loo imtixaamay waana loo dhibay waana ku sabray wixii ay ka rabeen dad ku itixaamayeen kama ajiibin ilaahayna tabaaraka wa tacaala wuxuu uga dhigay dadkii maqaaribada nin lagu daydo ayuu uga dhigay markii dambe uu soo guulaystay ee ahlubidac uu ka soo guulaystayna wuxuu noqday saxanuun raxmatullaahi calayhi masaajidkii khayrawaan ee weynaa ee jaamic ahaa dadkii ahlubidac ee fadhiyey ninkii ka caydhiyey buu ahaa waxay taariikhdu warinaysaa wax xalqada ku lahaan jiray laba qoloo khawaarij ayaa xalqada ku lahaan jiray masaajidka jaamica nimanka sufriyada loo yaqaano xalqay ku lahaan jireen cibaadiyaduna waxay ku lahaan jireen xalqo labadiibana ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku baabiiyey saxnuun ayuu ku baabiiyey ilaahay baa tabaaraka wa tacaala ummadda u soo diray oo ku badbaadiyey sheekhaas marka taariikhdaas ayuu leeyahay madhab ahaan ama furuucda madhabiga ah wuxuu sheekhu ahaa nin maalikiya ayuu ahaan jiray bal waxaa la yidhaahdaaba cilmiga imaamu maalik markuu maqrib ku faafayey ilaahay tabaaraka wa tacala wuxuu asbaab uga dhigay imaamkan saxnuun la yidhaahdo asbaab uga dhigay oo saxnuun wuxuu qoray kitaabka la yidhaahdo almudawana ayuu qoray kitaabka mudawanadaasna muxuu noqday kitaab afrikada galbeed iyo maqrib oo dhan laga xifdiyey ayuu noqday oo caan baxay ayuu noqday kitaabkan mudawanadana asalkiisu wuxuu ahaa su-aalo uu weydiiyey asad infuraat cabdiraxmaan nuqaasim oo cilmiga imaamu maalik wariya mana kitaabkaas markii uu tegey maqrib waxaa hormariyey oo dadka baray oo u akhriyey oo xifdisiiyey oo tasxiix ku sameeyey oo tartiibiyey oo abwaab u sameeyey imaamka la yidhaahdo saxnuun ayaa u sameeyey maadaama mana kitaabka aada uga shaqeeyey oo kitaabku asalkiisu ahaa su-aale is weydiiyeen asad mufraat iyo cabdiraxmaan nuqaasim laakiin maadaamuu baac dheer ku lahaa saxnuun kaasaa wuxuu ka dhigay markaa madhabka maalikiyada mid faafa ayuu ka dhigay ilaa yoomina haadana wuxuu ku faafsanyay madhabka maalikiyadu maqaaribada dhexdeeda uu ku faafsan yahay madhabkana ma yaqaanaaba haaliban manaasibtii uu soo qabtay waxaa ka mid ah wuxuu saxnuun ka noqday qaadi magaalada khayrawaan sanadii laba boqol iyo soddon iyo afartii hijiriyada waxaa loo dhiibay qaadinimada isagoo toddobaatan iyo afar sano jira ayaa loo dhiibay lix sano ayuu qaadi ka ahaa intaa uu qaadiga ka ahaana hal mar ama hal bil mushaar kuma qaadan qaadinimada ummadda bilaash ayuu ugu adeegayey uguna khidmaynayey wuxuu geeriyooday saxanuun bishii rajab sanadii laba boqol iyo afartankii hijiriyada ayuu geeriyooday intaas aynu ku dayno biidni illaahi tabaaraka wa tacaala waxaynu dersiga dambe ka bilaabi doonaa waqfo kooban ama tarjamo kooban oo aynu ka bixinaano sheekha kitaabka alifay ee sheekhan saxnuun ah uu dhalay oo ah moxamed ibnu saxnuun biidni illaahi tabaaraka wa tacaala waynu dersiga dambe subxaanaka allaahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk